ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa labaiyo labaatanka bisha ramadaan sannadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijriyada qodobada maanta oo khamiis ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaalada ka socda magaalada dabrebrahaan ee dalka itoobiya oo xoogaystay iyo khasaare ka dhashay dagaaladaas toogasho dhimasho iyo dhaawac dhalisay oo ka dhacday dalka maraykanka dhaqdhaqaaqyo ciidan oo laga soo sheegaya magaalooyin ka tirsan dalka suudaan booliiska holan oo gacanta ku dhigay nin isku dayay inuu xoog ku galo gaari uu la socday madaxweynaha dowladda faransiiska qodobadaas iyo xalaqaadkii taxnaha ahaa ee bilqur'aani naxya ayaad dhegaysan doontaanee kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
فسبحان الذي أسرى عرفت الله
qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horreyno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka xiisadaha colaadeed ee ka taagan gobolka amxaarada ee dalka itoobiya ayaa codka isku sii shareeray kuwaasoo salka ku haya go-aankii dhowaan ay dowladda itoobiya ku kala dirtay ciidamada liyubooliska ee maamul goboleedyada xabashida iska hor imaadyo hubaysan oo u dhexeeya ciidamada liyubooliska amxaarada iyo maleeshiyaadka jabaadda hubaysan ee faano oo dhinac ah iyo ciidamada milatariga xabashida ayaa ka dhacay qeybo badan oo ka mida gobolka amxaarada isku dhacyada xoogoodu waxa ay ka soconayaan magaalada dabrebirhaan ee dhacda gobolka amxaarada halkaasoo ay isku fara saareen ciidamada milatariga xabashida iyo kuwa deegaanka amxaarada ee isugu jira ciidamada booliiska gaarka ah iyo maleeshiyaadka faano ilawareedyo ciidan oo magacyadooda qariyey ayaa xaqiijiyey in iska horimaadyada ka dhacay amxaarada ay ku dhinteen ugu yaraan laba askari halka ay isku dhacyadaasi hakadgeliyeen isku socodka dadka iyo midka gaadiidka intaba ciidamada liyubooliska amxaarada iyo maleeshiyaadka faano oo ka caraysan go-aanka ka soo baxay dowladda xabashida ayaa dagaalkan kaga hortegay ciidamada milatariga oo la doonayay in lagu wareejiyo taliska ciidanka ee maamulka amxaarada isku horimaadyadaan ka dhacay gobolka amxaarada ayaa kusoo beegmaya xilli ay cirka isku sii shareertay diidmada ay qowmiyadda amxaarada ka muujinayso go-aanka uu abiy axmed ku kala diray ciidamada liyubooliska keliyada ee waddankaas dagaalkan ka hor amxaaradu waxa ay sameeyeen dibadbaxyo ballaaran oo ay kaga soo horjeedaan go-aankan cusub ee kasoo baxay dowladda dhexe dhinaca kale ugu yaraan hal qof oo amerikaan ah ayaa ku dhintay halka saddex kalena ay dhaawacmeen kadib toogasho ka dhacday magaalada washington ee caasimadda waddanka maraykanka saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska maraykanka ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in toogashadan ay marka hore ku dhaawacmeen ugu yaraan afar ruux oo ku sugnaa goob uu aas ka socday oo ku taalla caasimadda washington hal qof oo ka mid a dadkii dhaawacyada soo gaaray ayuu booliisku xaqiijiyey inuu u dhintay dhaawaca weerarkan toogashada ah ee ka dhacay magaalada caasimadda ah ee washington ayaa kusoo aadaya xilli saacadihii lasoo dhaafay toogasho tan lamid ah ay ka dhacday mid ka mid a magaalooyinka waddanka maraykanka taasoo sababtay dhimashada ugu yaraan shan qof iyo dhaawaca lix kale dadka toogashadaasi ku dhintay waxaa ka mid ahaa sargaal ka tirsan ciidamada booliiska oo kusoo baxay dhacdada kaasoo isku dayay inuu toogto weeraryahanka balse goobta lagu toogtay geesta kale dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaa laga soo sheegayaa magaalooyin ka tirsan dalka suudaan taliska milatariga ee xukuumadda suudaan ayaa bayaan uu soo saaray aroornimadii hore ee maanta waxa uu ku sheegay in ciidamada gurmadka deg dega ah ay dhaqdhaqaaqyo ka sameeyeen magaalada caasimadda ah iyo dhowr gobol oo ka tirsan dalka suudaan bayaanka waxaa lagu sheegay in ciidamada gurmadka deg dega ah ay caasimadda iyo gobollada ka sameeyeen dhaqdhaqyadan ciidan kuwaasoo ay ku qalqalgelinayaan amniga dalka suudaan sida lagu sheegay bayaanka dhaqdhaqaaqyadan ayaa waxa ay sii xoojiyeen xiisada ka dhexaysa taliska milatariga iyo ciidamada gurmadka deg dega ah waxaana xilli weliba la filan karaa inuu dagaal ka dhex qarxa labada dhinac ciidamada gurmadka deg dega ah iyagu dhankooda waxa ay iska fogeeyeen eedda loo soo jeediyey ee ah inay dhaqdhaqaaqyo ka sameeyeen magaalada caasimadda ah iyo gobollo ka tirsan dalka suudaan mandiqada loogu yeero marwe ayaa ka mid ah goobaha lasoo sheegaya inay dhaqdhaaqyada ka sameeyeen ciidamada gurmadka deg dega ah muuqaalo lagu baahiyey baraha internetka ayaa muujinayay ciidamo ka tirsan taliska milatariga suudaan oo halkaasi kusii qulqulaya si ay uga hortagaan dhaqdhaqaaqyada ay wadaan dhanka kale ilawareed ka tirsan maamulka xukuumadda suudaan ugu magacaaban gobolada waqooyiga ayaa warbaahinta u xaqiijiyey inay ku waabariisteen ku dhowaad boqol gaari oo kuwa ciidanka ah kuwaasoo ay ciidanka gurmadka deg dega ah kusoo daadgureeyeen meel u dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada marwa taliska milatariga ee suudaan ayaa waxaa taageera maraykanka halka ciidamada gurmadka deg dega ahna ay taageeraan ruushka iyo imaaraadka taasi ayaana sidoo kale ka mid a asbaabaha sii xoojinaya xiisadda dadka waxindha indheeya ayaana sheegaya in xaaladdu ay ku dambayn doonto dagaal culus oo ka dhex qarxa labadaas dhinac geesta kale booliiska xukuumadda holland ayaa gacanta ku dhigay wiil dhallinyaro ah oo isku dayay inuu iqtixaamo gaari uu la socday madaxweynaha maraykanka emmanuel macron xilli uu ku sugnaa jaamacad ku taalla magaalada amsterdam ee dalka holland falkan ayaa dhacay kadib markii madaxweynaha maraykanka uu ka soo baxay gaarigiisa kaasoo uu la socday madaxweynaha dalka holland ninka lagu magacaabo william alexander muuqaal la baahiyey ayaa lagu arkayaa wiilka dhallinyarada ah oo doonaya inuu xoog ku galo gaariga uu saarnaa macron isagoo ku qaylinayay halkan ayaan joognaa taasoo ah shicaarka ururka soo horjeeda dowladda faransiiska oo muddo sannada ah dhigayay dibadbaxyo ka dhana xukuumadda macron booliiska ayaa ugu dambeyn gacanta ku dhigay wiilkan dhallinyarada ah waxa uuna sidoo kale taliska booliiska ee holland uu sheegay in gacanta lagu dhigay laba ruux oo kale kuwaasoo iyagana lala xiriirinaya dhacdadan macron ayaa arbacadii lasoo dhaafay gaaray dalka holland taasoo noqonaysa booqashadii ugu horreysay uu dalkaasi ku tago muddo saddex iyo labaatan sano ah barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan markaana waxaad ku soo dhowaataan qaybta sagaal iyo tobanaad xalaqaadka xana ah oo ciwaankoodu yahay bilqur'aani naxya oo uu soo jeedinayo doctor iyaad qunaybi oo ka mid a culimada muslimiinta xalaqaadkan oo ku baxaya luuqadda carabiga ayaan idinkugu soo gudbinaynaa tarjamada af soomaaliga ciwaanka xalqada sagaal iyo tobanaad ayaana ah muxuu allah subxaanahu watacaala inoo dulleeyaa ka hor inta uusan guushana siinin haashim cabdinaasir ayaa soo jeedinaya جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران
السلام عليكم ورحمة الله إخوتي الكرام ونحن نرى معاناة المسلمين في البلاد المنكوبة قد نغفل عن حكمة عظيمة من حكم الله تعالى في تطويل البلاء walaalahayga sharafta leh waxaan aragnaa dhibaatada haysata dadka muslimiinta ah ee ku nool waddamada ee masiibooyinku ka jiraan annagana waxaan qaafilin ka nahay xigmadda aadka u weyn ee ku jirta in allah subxaanahu wa tacaala uu dheereeyo dhibaatada ay muslimiintu ku jiraan taasoo ah in allah subxaanahu wa tacaala uusan doonaynin in addoommadiisa ay si fudud ku guulaystaan taas oo horseedi karta in ay naftooda ku kadsoomaan oo ay hilmaamaan nicmada alleh sidoo kalena laga yaabo in isla weyni iyo dulmi ku sameeyaan dhulka inta ay ku sugan yihiin farxadda guusha يؤدي بهم إلى الاغترار بأنفسهم ونسيان نعمة الله عليهم بل وربما التجبر في الأرض وهم في نشوة الانتصار لذا فإن الله تعالى يبتلي عباده sidaasi awgeed allah subxaanahu wa tacaala wuxuu addoommadiisa ku imtixaanaa waxa naftooda jebiya sidoo kalena dareensiiya daciifnimadooda iyo awoodla-aantooda inta uusan guusha siin ma xasuusataa aayadda arrintaas tilmaamaysa allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة الآية 123 من سورة آل عمران لاحظ قوله تعالى bal u fiirso hadalka alleh ee ah وأنتم أذلة ذكر ابن القيم في زاد المعاد من حكم الله عز وجل في تربية عباده ibnulqayim wuxuu kitaabkiisa saadulmacaad ku sheegay xukunka alleh ee ah barbaarinta addoommadiisa in haddii uu ku imtixaamo addoommadiisa guuldarro iyo jab ay noqonayaan kuwa dullaysan dabadeedna allaah subxaanahu wa tacaala weydiista in uu siiyo sharaf iyo guul xaggiisa ka timid wuxuu yidhi hadiyadda guusha waxay ku lamaansan tahay dulinimada iyo jabka allah wuxuu yidhi ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة dhanka kale allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فهو سبحانه إذا أراد أن يعز عبده ويجبره وينصره كسره أولا allah subxaanahu wa tacaala markii uu doono in uu addoommadiisa ciseeyo oo guuleeyo marka hore wuu jebin doonaa kabitaankiisa iyo liibaantiisuna waxay ahaan doontaa hadba inta ay la-eg tahay dulliga iyo jabka haystaa maalintii dagaalkii xunayn oo dhacay muslimiinta waxay ku kadsoomeen tirobadnaantooda waxayna ku farxeen ciidanka iyo hubka ay siteen balse taasi waxba uma tarin bilowgii dagaalka waxay la kulmeen khasaaro ilaa markii dambe ay ku soo hareen nebiga sala allahu calayhi wasalam hareerihiisa qaar yar oo saxaabada ka mid ah kuwaas oo dhedhamiyey qaraarka guuldarrada iyagoo allaah subxaanahu wa tacaala isku dhiibay oo ka beri noqday awooddooda iyo xeeladooda isla markaasna allah subxaanahu wa tacaala u gargaaray iyagoo tiro yar إلى أن اجتمع حول النبي صلى الله عليه وسلم عدد قليل ذاقوا مرارة أن يكلهم الله إلى حولهم وقوتهم فتبرأوا منها وعلموا أن لا معز لهم إلا الله فنصرهم الله على قلتهم ويوم بدر كانوا قليلي العدد قليلي العدة قد عانى المهاجرون الاضطهاد والتعذيب واضطروا لما- maalintii beder muslimiintu way tiro yaraayeen muhaajiriinta waxa ay la kulmeen cadaadis iyo jirdil waxaana lagu qasbay in ay guryahoodii iyo qoysaskoodii ka soo haajiraan oo ay magaalada madiina soo magangalaan waa lagu duleeyey sifadaas balse waxay ahaayeen kuwa naftoodu qaali ay ku tahay sida uu sheegay imaamulqurdubi انتهى كلام laakiin tawaaducooda ayaa u diiday kibirka allah وأخذتهم wuu نشوة uga الرعد gargaaray والعدة dulinimadaas kadib لكن ضعف حالهم كان يمنعهم من التعالي والكبر والزهو فنصرهم الله بعد هذه الذله ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون اذا فتطويل البلاء على المسلمين له حكم هذه منها ان يذلوا ويخضعوا لله حتى اذا اعزهم ونصرهم وجبرهم haddaba imtixaanka oo ku dheeraada muslimiinta waxaa ku jira xigmad taasoo ah xaalad dacfi iyo dulinimo ah kadib in ay u hoggaansamaan allah si uu u sharfo uguna gargaaro een u xasuustaan dacfigii ay soo mareen mana samayn doonaan اذله isla weyni الله iyo لعلكم xadgudub تشكرون waxayna u nisbayn doonaan البلاء على guusha ay gaareen allah subxaanahu wa tacaala ayna allah uga cabsadaan إذا hamaamulka أعزهم ummadaha ونصرهم وجبرهم ay dhulalkooda furteen ذكروا ما كانوا عليه من ضعف فلا يتجبرون ولا يطغون بل ينسبون الفضل لله تعالى ويتقون الله في الشعوب التي يتغلبون عليها بعد ذلك نسأل الله أن يعز المسلمين ويجبرهم بعد كسرتهم وذلتهم والسلام عليكم ورحمة الله
الذي أسرى عرفت الله في النجوى
guud ahaanna intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله